dhegaysiga guddiga golaha sanadka maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa su'aalo weydiiyey safiirka ay dowladda maraykanka dhowaan u magacowday soomaaliya ergey donald yomamoto waxaana ku horreeyey su'aalaha senator jeff merkley oo horey ula kulmay madaxweynaha soomaaliya waxaana uu ugu horrayntii weydiiyey inay ku shaqayn doonaan magaalada muqdisho
waxaa waxtar weyn leh in aan toos u galno muqdisho waxaa kale oo wax laga weydiiyey ergeyga maraykanka caqabadaha haysta ergada maraykanka oo aanan haysan kuwa waddamada kale qaarkood caqabadahaas oo ay ka mid tahay inay ka shaqeeyaan xarun ciidan oo ku taalla magaalada muqdisho iyo suurtagelnimadeeda inay arrintaasi wax iska beddeli karaan iyo in kale isaga oo ka jawaabayana waxa uu yidhi
to continue to do that uh, because we need to engage the uh, six regional leaders uh, and also to help coordination with the regional leaders and the federal noo suura gashay inaan ka baxno duleedka muqdisho waxaana rajaynayaa in hawshaas ay sii socoto sababtoo ah waa inaynu la shaqayno lixda madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo in aan gacan ka geysano wada shaqaynta dowladda federaaliga ah iyo madaxda maamul goboleedyada wakhtigana xaadirka ah uma safri karno meel muqdisho ka baxsan safaaradda muqdisho dhexdeeda ayaa caqabad ah khatar iyo culays balse xaruntan aan ku shaqayno ayaannu ka fiirinaynaa fursadaha aan haysanno hadba sida amniga uu u suurtagelayo ayaan u qaadanaynaa senator jeff merkley oo xiganayay wargeyska new york times ayaa sheegay inaysan cudud ciidan oo keliya xallin karin kala qaybsanaanta bulshada soomaaliyeed waxa uuna weydiiyey ergeyga donald yomamoto inayba jirto qorshe ciidan oo loogu talagalay in lagu xaliyo colaadda iyo kala qaybsanaanta soomaalida
kalintaynuareekaaliyaha qaybta afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaanu wada hadal dheer la yeelanay madaxda africom general walter house iyo saraakiil kale xaaladdu waxa ay tahay wax xal ciidan ah oo soomaaliya loo hayo ma jirto dabcan amisom waa ku guulaysatay inay xakamayso jabhadaha iyo al-shabaab laakiin jawaabta saxda ah waa inay jirtaa qorshe ay leedahay dowladda oo dhan micnuhu waxa uu yahay waa inuu jiraa hay-ado dawli waa inay jiraan hay-ado dawli oo dimuqraadi oo dadweynuhuna ay la xisaabtamaan ergeyga maraykanka u magacaabay soomaaliya donald yomamoto ayaa wax laga weydiiyey nabadguurka ay dhuxusha ku hayso soomaaliya waxaana uu sheegay inay wada shaqayn sameeyeen dowladda soomaaliya qaramada midoobay iyo dowlado deegaanka ah si loo yareeyo dhibaatada xooggan ee gubista dhirta iyo dhuxusha laga samaynayo ay ku hayso dadka iyo dalka soomaaliya